wasiirka wasaaradda dekado iyo nay baabuurta badda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed shariif isxaaq iyo nay wasiirka wasaaradda ganacsiga cabdulaahi cabdi maxamed iyo kulan wada talido olon ku hadalaya dardaargelinta dhismo dekada baraawe laga hadleen ganacsatada koonfur galbeed ee kasugan magaalada baydhabo xarunta kumeeldeerka maamulka ganacsatada iyase wadajira waliba ayoon ku hadaleena muhiimada dekada baraawe iyo onaraasiyan inya jarti baaha lanqabi dekada waana ka taageera doonaan kaalintiyo meeliya ku ka-eedinta
tacabku nahayna wadanoo dhimanaay dekadaas ahayti in dekadaas anisla kanan lanka ganacsatadae in lanka malaagae in lanka meelraay madaxweyne in lanka wasiirka in in lagwaba contribution shay ka darsada haddii boqol magayaanaad haddii kontonagata wal helo koro ilaa ns holagaas helaana meelraay
odayaal ahaan weli walaalno halidanoo bilaaheedan waan haddaba haynaydan ka farxsanna dekada dhisada afku way ka fududdahay laakiin sanooyina qaadanaysaa laba sano saddex sano afar sano shan sana qaadan kartaa laakiin waxayba tahaybo in la bilaabaabo horta in la bilaabaabo challenge ah in la bilaabaabo challengiga waxaan rajaynaynaa challengigaas inuu ilaahay noo fududeeyo ko waxaan ognahay dhowr maal la dhagax dhigay dekada oo laisku dayay laakiin hadda xooga waxay kaga yaro duwan tahay waxaa la helay commitment shirkad dhisaysa dekada oo dhehayso anaa dekada dhisaayo haddii two hundred million dollar ay ku bixayso annagaa bixinayno haddii idinka aa keensanaysa hundred million dollar diyaara idiin nahay dad dhahaya joog marka fursaddaas lama haysanin lamana helin hadda ka hor haddaa la helay waa ilaahay mahadiis waxaan rajaynaynaa inay riyadaas rumowdo
way lafadee dhammaan ganacsatada waa la inka baaqane unoo ka hadalaan shadiida gobol ganacsatada ka nool afye una dhanaga kaan eed aan dadaalan waliba lan qaadane anti una samugle waltarle an ku qiib qaadana af i adanba unan ku qiib qaadan ya ballan qaadana haddii meelaba mado qaabkii arday adduunyada shirkado an shaqeeya kolley wal suubii doona dowladana eeda an ka mahadsanta madaxweynaha shado sharafta leh oo lahaan dhagax dhaki use waliba an ku hadalay haanka jeedii reer koonfur galbeed waxaa nasiib leh dadkii maanta intay ku guulistaan shaqadaas qabta oo iyagana mustaqbilkooda ganacsiga iyaga iyo waxay dhaleen iyo waxay sii dhalaan ay ka faa'iidaysan doonaanin iyo iyagoo oo waddankeenna oo aan hadda ka hor lahayn ila dhaqaalo ila dhaqaalaan lahayn oo u noqon doona ila dhaqaale maxamed shariif isxaaq wasiirka wasaaradda dekado iyo nay gaadiidka badda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in iyo wasaarad ahaan iyo diyaariyayin inyo caawiyan ganacsatada ee weli fadaane fursadun liidar innaga tanu ka faa'iidaysatan shirkan shirshay kal hobanayskannagana ma yaraayaysa shirkowga lay haada shaqada lay qabanan ruuli lay mahooska liirinan farshireediya foolma dhigaas laakiin mayladaas hooba laska galantuu shareediya biyila kashada dhigaas lisra wali lahaa mayladaayaysa ganacsatada wali siinka gubaabeeka dowlad ahaan wal alla horta walaynii horkooy wal alla wal kasta mayladaayaysa dekadaas horta wal dhise anigana siinla duubanaka wasiirad ahaan dekadii siinla jarab wal aqabad ee hoson horyaalana male aqabada shareediya hoson horyaal waliba halmar la dhagaagalayn dhagaagaasa muhiimnin ah wasiirka wasaaradda ganacsiga cabdulaahi cabdi maxamed iyo dhanaga kiishay ka boorey ganacsatada iyo kadhiiradan ku qeybgalowka dhismaga dekada
marka maadaama ay istaraatiijiyadda u tahay maxaa nogala baahanya annaga inaan ku dadaalno sidii ay deg dega ugu dhismi lahayd sidii badeecadaha dalka kale looga soo qaadayan u keeni lahayn u gaarsiin lahayn dadka dariskee iyo guud ahaanba soomaaliya saas darteed waxaa waaye waxaan u baahannahay marka isku xirnaan isdhiirigelin garab istaag maxaan ku ihahdaa dowladda inaan la garab istaago maxaan ku ihahda shirar badan la sameeyo talada oo maxaan ku ihahda kucadaaya ganacsadayaasha hore kuwa dhexe dhammaan in talo badan la weydiiyo sidii aan ku horumarin lahayn dekadaas runtii koonfur galbeed way ka go-an tahay in la dhiso dekadaas hadday la arki jiray meelo badan oo lasoo dhexdhigo oo aan hirgelin tan way ka go-an tahay waana loo diyaargaroobay ka dowlad ahaan ka ganacsi ahaan maxaa nagaa raba marka inaan isku dulnaano inagoo mid ah oo aad kaashanaysaan wasaaraddiina ganacsiga iyo wasaaradda dekadaha in aan la imaano qorsho hooleed markaa qorsho la imaatid shirkadaha caalamka imaanayo waa laga adkaan karaa weliba hadda loo baahan yahay ganacsatada soomaaliya inay hormaraan oo liirgarayaan shuruucan hadda socdo dowladda waxay macnaha heshiis la gashay in kowdii ay ka noqoto ganacsiga soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyona guddoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya yaa waliba horey yoonshiida keena dhismaga dekada baraawe